bismilah magacaygu waa cabdiqani axmed ka mid a ganacsatada magaalada gaarisa bandowga la qaaday aad baan usoo dhaweyneynaa waayo faa-iidooyin badan ayuu noo leeyahay waagii hore subaxii maaragtay markaan soo magaaladayna ka shaqaysano oo aan markaan safar rabno inaan nairobi aadno casiradii baa intaan iska cararno nairobi habeennimo tegi jirnay markaan danahayna kasoo dhammaysano soo adeeganana casirkii baan kasoo caraabi jirnay ama maqhribkii baan kasoo bixi jirnay nairobi gaarisan kusoo hoyan jirnay laakiin siduu bandowgan u bilaawday waxay noqotay in safaradeenna ay kusoo koobmaan saacado kooban oo ah niska hore waayo haddii aad niska dambe ka baxdo gaariso ama nairobi kasoo baxdo waxaad la soo kulmaysaa bandowgii adigoona heleynin gaari ku qaada baska inaad dhex yuururto ama meelaha unbay noqonaysaa laakiin hadda waxaa wax badanaa isbedelaayo bismi illaahi raxmaan araxiim magacaygu waa xasan cabdinuur maxamed ku nool magaalada gaarisa aada iyo aada baan ugu faraxsanahay madaxweynaha bandowga uu qaaday maxaa yeelay nolosha dib bay usoo noqoni waxyaala badan oo ciriiri ahaaba hadda furfurmi ganacsiga iyo waxyaalihii xilliga hore la xidhi jiray yaa hadda isbedeli sidaa darteed aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waa tallaabo madaxweynaha uu qaaday oo wanaagsan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu magacayga waa cabdirasaaq xaaji khaliif waxaan ahay muwaadin ku nool magaalada gaarisa waxaan doonayaa inaan ka hadlo aragnideeda ku aadan bandowgii maanta laga qaaday dalka waxaan leeyahay marka hore madaxweyne uhuru kenyatta wuu mahadsan yahay boqolkiiba boqol waayo dadku aad iyo aad bay ugu dhib qabeen bandowgan aad muddadiisa ay u dheeraatay dad badan ayaa habeenka safri jiray dadna way shaqaysan jireen kuwii safri jiray iyo kuwii shaqaysan jiray intaba way rafaadsanaayeen marka maadaama dhib uu keenay in bandowga la soo rogo dhibkana hadda u fududaaday waxaan bogaadinayaa in laga qaado dadka oo dadka ay noqdaan dad xor ah oo wakhtiga ay doonaan safri kara asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigoo ah xasan goore ka mid ah waasiyada gaarisa county waan soo dhoweynhayaa kaafiyowii laga qaaday guud ahaanba waddanka waan soo dhoweynhayaa arrintaa ayada ah sababtoo ah dadku arrintaa dhibbay ku haysay wax walbaa imaan karo arrin adag baa iyadoo aad ku jirto islaan kaa foolanaysa ama qof isbitaal u wado ama arrin kale oo xasaasi ah ku dhex jiro yaa wakhtigii kuu dhacayay marka arrintaa la qaaday waa arrin aan soo dhoweynayno oon soo dhoweynayno oon soo dhoweynayno waa arrin farxad leh